إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين أما بعد يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد darsigan wuxuu la socdaa duruustii aynu soo qaadanaynay oo ku saabsanayd axkaamta gabadha muslimadda ah ama qofka dumarka ah oo muslimka ah axkaamta la xiriirtay waxaa noogu soo dameeyey casharka noogu soo dameeyey wuxuu ahaa inuu qaadano axkaamta dihaarka sida qofku markuu yidhaahdo ninku markuu xaaskiisa ku yidhaahdo hooyadee baa iga tahay maxaa axkaam oo ka imaan kara waxaanu qaadanaynaa insha allahu tacala wax ka taabanaynaa axkaamta talaaqa furiinka axkaamtiisa iyo rajciga waxaa loo yaqaano haddii aynu ka gaarno insha allah soo ceshashada haddii talaaqu dhaco oo furin dhaco axkaamta la xiriirta qofku markuu soo ceshanayo haweentii markaa dalaqadu ay ku dhacday ama haweentu ay rabto ninkii inay ku noqoto axkaamta loo baahan yahay runtii axkaam aad u tiro badan weeye laakiin waqtigoo yar awgeed waxaan isku dayeynaa inaanu dul marno marka u horreysa ilahi subxaanahu wa tacala qur'aankiisa wuxuu ku tilmaamaya ya ayuhayaa ayuha annabiyu idaa طallaqtum الnisaa faطalliquuhuna liciddatihinna yacni wuxuu ku tusayaa dalaaqu inuu wax jira u yahay oo sharci ah nabiga alayh isalaatu wasalaam ba waxaa lagu leeyahay markaad haweenka furaysaan ku fura iyagoo ciddadoodii jooga waynu sharxi doonaa waxaa laga wado ayaddaas طalaaqna waxaa la yidhaha sen la soconno nikaaxii iyo caqdigii oo jiray meesha oo laga saaro xukunkiisu muxuu yahay mar waajib weeye mar in furiin ku yimaadaan waajib buu noqdaa mar waa karaahiya weeye in furiin ku yimaado mar sunna weeye ama mustaxab waxa loo yaqaano marna xaaraan buu noqonayaa marka mid waliba sideeda gaarka ah baynu insha allahu tacala ugu hadlaynaa mahalan marka uu bannaan yahay oo mubaaxa u yahay uu bannaan yahay furiinku waxay culimmadu leeyihiin fa yakunu mubaaxan furiinku wuxuu noqonayaa wax bannaan ida xtaaja ilayhi zawj haddii ninku u baahdo lisuu'i khuluqi lmar'a haweenta oo akhlaaqdeedu xumaatay oo kale waan arki doonaa gabadho iyada ruxadeedu mar bay u bannaan tahay dalaaqa inay la timaado oo weydiisato laakiin marka uu mubaaxa yahay waxaa la leeyahay haweeneyda oo akhlaaqdeedu xumaato iyo wa tadaruru bihaa iyadoo dhib badan ay ka timaado iyadoo meesha laga waayey yacni ay soo xasili weyday wanaaggii iyo noloshii laga reebay reerku inuu ku dhismo markaasoo kale ninka waa u bannaan tahay inuu furinka sameeyo marka mubaax weeyaan mar ayuu karaahiye noqonayaa in la keeno dalaaqu u yimaado karaahiye wuxuu noqonayaa iyadoo aan dani jirin oo wax dhiba aanay jirin reerka xaaladooda ay toosan tahay in lala yimaado dalaaq dhaco arrinka isaga ahi waa makruuh waa karaahiye weeye wax loo baahanya maaha oo nabiga alayh isalaatu wasalaam xadiis abu daa'uud ibn maajah ay warinayaan waxa uu leeyahay abqadu alxalaali ila allahi aطalaaq walow culimmada qayb ka mid ay ka hadlaan xadiiskan sanadkiisa waxa alla subxaanahu wa tacaala loogu nacayb loogu nacay badan yahay wixii xalaal ahaa waxyaalaha xalaasha alla wuxuu ugu nacay badan yahay dalaaqa marka markaasi karaahiyuu noqonaya reerkii oo iska degan oo aan dhib jirin in dalaaq lala yimaado waa karaahiya wax loo baahanya maaha leanna waxaa la doonayaa reerku in noloshoodu haddii ay wanaagsan tahay oon wax dhiba jirin in nikaaxaasi saa ku socdo waxaa kale oo waajib noqdaa ama mustaxab noqdaa mustaxab waxa la yahda sida sunnada oo kale oo sunno yahay inuu furin furiinku yimaado markii labada qof ay arkaan dhexdooda inaan wax wanaaga jirin markii la arka dhexdooda in shaqaaq badan iyo dhib badan uu imaanayo oo dhexdooda uu buuq badan haddii joor jiro arrinka isaga ahi waxaa la yidhahdaa wuu bannaan yahay ama mustaxab weeye ama sunna weeye in furunku yimaado walow culimmada qayb ka mid ay leeyihiin waa karaahiya weeyaan laakiin haddii ay dhib jirto ninka iyo haweenaydiisa buuq aan dhammaanan uu jiro inay kala tagaan wax u bannaan weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu ku leeyahay laa darara walaa diraara dhibna ma jiro laysmana dhibo isdhibna ma jiro dhibna lama keeni karo qof dhib keeni karaa ma jiro ummaddana ay dhexdooda isma dhibi karaan wuxuu waajib noqon karaa noqonayaa yacni furiinku wuxuu waajib noqonayaa idaa kaanat izawja hayra mustaqiima haweentu markaay noqoto midaan ku toosnayn fii diinaha diinteeda marka tusaalayaal badan baa laga bixiyaa haddii ay salaaddii diiddo oo kale haweenaydu haddii ay salaaddii diiddo oo ay tiraahdo tukan maayo tiraahdo arrinkaa isaga ahay wuxuu waajib ku noqonayaa in ninkii uu furiin la yimaado oo haweenayda furo sidoo kale idaa kaana zawju hayra mustaqiimi fii diinihi ninku hadduu hadduu yahay mid aan diintiisa ku toosnayn oo salaaddii buu diiday maalan ka tegey waxyaalaha mukhaataraadkaa buu isticmaalaa oo mataqaana qofka diintiisa halaynaya arrinkaa isagaana waajib weeyaan gabadhu inay codsan karto inay dalaaq la yimaado oo dalaaqa meesha ka dhaco waxaa kaloo waajib noqon kara inuu furiinku yimaado ninku hadduu haweentiisa matalan ka dhaarto oo yidhaahdo reerkayga u galmoon maayo u tegi maayo reerkayga sida sharciga ku sugan waxaa la sugayaa bil baa la sugayaa bil wixii ka badnaa afar bilood baa la sugayaa afar bilood wixii ka badan arrinkaa isaga dalaaq buu noqonayaa wuxuu alla subxaana wa tacala qur-aankiisa ku leeyahay liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin kuwa haweenkooda ka dhaaranaya oo odhanaya yacni u galmoon maayo ama u tegi maayo reerka odhanaya afar bilood baa loo sugaaya loo kaadinaya fa in faa-uu fa ina allaha gafuuru raxiim hadduu ka noqdo dhaartii uu sameeyey ilahi subxaana wa tacala dambi dhaafkiisu waa mid uu badan yahay weeyaan una naxariis badan yani waxaa laga wadaa wuu ku noqonaya fa in cazamu طalaaqa haddii uu go'aansado furiinna wallahu samiicun caliim ilaahay subxaana wa tacaala mid arkaya oo maqlaya weeyaan la socda xaaladooda wuxuu kaloo xaaraan noqonayaa dalaaqu dalaaqu marbuu xaaraan yahay in ninku la yimaado dalaaqu wuxuu xaaraan noqdaa haweenayda oo xaydka xilliga xaydka ku jirta ama caadatu shahriya waxaa loo yaqaano haweenayda oo ku jirta ama nifaaska dhiigga waxa weeye umusha iyadoo ku jirta haweenaydii ama daahirnimo oo ugu tegey masalan dhiiggii bay ka qubaysatay marka way kulmeen intaas ninka oo sameeya furiin sameeya uma yani waa xaaraan weeyaan lama samayn karo xilligaa iyadaahi waxaana na tusaya arrinkaa isagaahi kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacala sunna nebiga alay islatu wasalaam waxaynu yidhi xaaraan buu noqonayaa ninku inuu haweenaydiisa furo iyadoo caadadii ku jirta markaa ama nifaaskii ku jirto ilmo dhashay oo laakiin aan ilmihii dhiiggii ka qubaysan weli sidoo kale xaaraan buu noqonayaa iyadoo markaa intay ka qubaysatay uu la kulmay inuu furo ilaa kala caddaato gabadha inay uur leedahay iyo inaynan lahayn marka iyadana waxa weeye xaaraan buu noqonaya waan u tegi doonaa waxa laga wada xaaraan buu noqonaya sharci ahaan ilahi subxaanahu wa tacala qur-aankiisu dalaaqa ku tilmaamay wuxuu leeyahy aطalaaqu marataan furiinku laba goor weeyaan mar buu ninkii furay yani waa susoo noqonayaan mar labaad buu furay waa lasusoo noqonaya marka saddexaad furiinku dhaco soo noqosha ma jirto ilaa ninkan yani haweenaydan uu nin kale soo guursada mooye wuxuuna alla subxana wa tacala qur'ankiisa ku leeya ya ayuha nabiyu ida طalaqtum الnisa faطalliquuhuna licidatihina nebiga alayh isalaatu wasalaam baa la amraya loo sheegayaa haweenka furiinkiisa iyo xilliga la furayo marka labada aayadood waxayna tusayaan kitaab ahaan in sharcigu uu baneeyey inuu furiin ku yimaado sunada nebiga alayh isalaatu wasalaamna wuxuu leeyahay xadiis nebiga alayh isalaatu wasalam laga warinayay ibni maaja iyo taaruqudna ay warinayaan inama طalaaqu liman akhada bisaaqi furiinka waxa iska leh qofka lugta qabtay yani ninka haweenta guursaday baa laga wadaa sidoo kale culummadu waxay yidhaahdaan xikmad baa ku jirta in furiinkaasu yimaado marmarka qaarkood waxaa ka mid ahaa xigmadiisa ka mid a furiinka imaanshihiisa fa ina fiihi waxaa ku dhex jira mushkiladdii in lagu xalliyo mushkiladda shawjiga ah oo hadi goor taagan oo faamily ku dhex jirta marmar bay xal u noqon kartaa markii loo baahdo in furiinku yimaado leanna alla subxaana wa tacala qur'ankiisa wuxuu leeyahay fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan in si fiican loo haysto reerkii loo wada joogo ama si fiican in loo kala tago ayadda can mafhuumkeedu in si fiican loo kala tago ama si fiican loo wada joogo wax ka dhexeeya ma jiraan bal qur-aanka alla subxana wa tacala wuxuu leeyahay wa in yatafaraqa yugni allahu kula min sacatih wa kana allahu waasican xakiima alla subxana wa tacala wuxuu leeyahay haddii la kala kaxeeyo labada qof oo ay kala tagaan mid walba alla subxaanahu wa tacala si gaara buu u quudinaya mid walba alla subxaana wa tacaala si gaara ayuu alla subxaana wa tacala wax u siinaya marka waxay noqotaa in marmarka qaarkood ee ay xal u noqoto reerkii guriga deganaa furiinkaasi xal inuu noqdo sidoo kale marka yaa laakiin furiinka bixin kara ninka furiinka dhiibaya oo furiinkiisu ka ansaxaya waa inuu yahay qof wax kala soocaya nin wax kala soocaya wax kala garanaya oo caqligiisi qaba ninka isaga ahi waa u bannaan tahay oo waa la yeelayaa haddii uu furiin sameeyo waxaa kale uu samayn karaa wakiil inuu sameeyo oo yidhahdo hebelow wakiil baa iga tahay furiinka heblaayo aan furayo oo wakiil samaysto waxaa kaloo culimmadu yidhaahdaan waxaa kale oo uu ninku warkiil ka dhigan karaa haweenaydii u furaayey buu gacanta u gelin karaa oo leeyahay dalaaqaagii adaa gacanta ku haya iyada uu dhiibi karaa wakiil ahaan oo odhan karaa furiinkaaga adaan kugu wareejiy adaa haya haddaa rabto isfuur haddaa rabto ishay taana waxa weeye oo culimmadu leeyihiin wax bannaan weeye oo la qabo sidoo kale qofka haddii caqligiisu uu tago ama uu waasho oo maalan uu furiin sameeyo furiinka noocaas oo kale ahi ma dhacayo qofka hurdo oo kale isagoo hurda hadduu yidhahdo haweentaydii heblaaye heblayd baan furay isagoo hurda hadduu yidhaahdo furiinkiisu ma ma dhacayo oo laga yeeli maayo haddii khamri lagu khasbo ama waxyaalaha maanka dooriya lagu khasbo oo uu furiin sameeyo furiinkaasu ma dhacayo lakiin hadduu isagu gacantiisa ku raadsaday oo qaadkii iyo khamrigii wixii la mid ah intuu cabay markuu daroogobay kabacdi yidhaahdo waan ku furay yidhaahdo culimmada siday u badan yihiin furiinkaas wuu dhacaya leanna caqliga qofkan isaga ahi isagaa iska qaaday oo waxa weye iska dhameeyan weeyaan ama haddii qofka lagu khasbo oo masalan khasba marka laga hadlayo waxa weeye inta hore lagu qabto ama qor lagu qabto oo kale oo la yidhahdo fur marka isaga hadduu furo furiinkaasu ma dhacayo furiinkaa isagaa ma dhacayo oo ilahi subxaana wa tacaala ayaa wuxuu leey nabiga alayh isalatu xadis wuxuu ku leeyahay laa talaaqa walaa citaaqa fi iklaaqin furiinna ma jiro xoraynna ma jirto qofka haddii lagu khasbo haddii khasab yimaado haddii haweeneydu ay mindi la baxdo oo ninka tiraahdo ilaa wa ilaa ay fur tiraahdo oo uu yidhahdo waan ku furay iyadoo khasabkaa marka uu yani arrintu ay tahay uu baqayo naftiisa u baqayo furiinka noocaas waxba laga soo qaadi maayo furiinka noocaas oo kale ah waxba laga soo qaadi maayo waxaa jira marka dalaaq sunni sunno ah oo sunnada waafaqsan iyo dalaaq bidca ah oo yacni hab bidca u dhacaya dalaaqa sunniga ahi waxa weeyaan ninku inuu haweenaydiisa furo sidii sharciga ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala iyo nebiga calayh isalaatu wasalaam u sharciyeeyeen sida sharcigaasee weeye marka u horraysa haweenayda inuu hal dalqa ku furo iyadoo daahir ah u markaas uusan u tegin waxaan daahir ka wadnaa iyadoo ka qubaysatay markaas yacni xilliga xayd ka qubaysatay isagoo markaa weli u tegin inuu furo weeyaan hadduu u tago waxay nidhi arrinkaa isaga xaaraan buu ka noqonayaa ma furi karo leanna ma kala cadda haweenadaasi inay uur leedahay iyo in kale ma kala cadda marka inuu furo iyadoo markaas dalqad keliya ku furo fii tuhurin lam yujaamichaha daahirnimo uusan ugu galmoonin inuu ku furo oo markaa faraha ka qaado intuu faraha ka qaado ilaa ciddeedeeda dhammaysato marka waxaa la yidhahdaa marka waa dalaaq furin oo sunniya weeyaan sidaan aydan tilmaamaynay ayaa inoo caddaynaysay allah subxana wa tacala le ya ayuha nabiyu ida طalaqtum الnisaءa faطalliquuhuna lcidatihina wuxuu ku macnaynaya cabdillahi bn mascuud yani daahiraat min gayri jimaacin inaa haweenka furtaan iyagoo markaas yani daahir ah oo xayd ka qubaystay aan loo tegin oo markaa daahir ah ina saa lagu furo dalaaqa bidcigana waxa weeyaan dalaaqa ku yimaada hab xaaraan ah sida in haweenayda saddex lagu wada furo hal mar waa dalaaqa noocaasihi waa dalaaq bidciga weeyaan saddex in lagu wada furo haweenaydii waa dalaaq bidciga weeyaan waxaa kaloo dalaaq bidci ah haweenaydii oo xayd qabta ama markaa nifaas ku jirta in la furo iyadana waxa weeyaan waa dalaaq bidciya sababta hab xaaraanaba ku yimi waxaa kale oo bidci ah dalaaqa bidci aan loo baahnayn uu yahay haweenaydii in in mataqaan lagu furo iyadoo daahira laakiin markaa loo taagay xayd bay ka qubaysatay kabacdi bay bay kulmeen inuu markaa ay kulmeen kabacdi furo arrinkaa isaga ahi iyadoo aan kala caddayn inay uur leedahay in kale arrinka waxa weeye dalaaqa biciga loo yaqaano waxayna soo tilmaanay marka inuu yahay mid mataqaanaa xaaraan keenaya qofka haddii dalaaqiisu ka dhammaado ama bidci ha noqdo ama yuusan noqon haddii saddexda dalaaqood ay dhammaadaan haweenaydii xaala u noqon maayo allah subxana wa tacala wuxuu leey fain طallaqaha falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan gayrahu haweenayda markii ciddadeedu dhammaatay marka laba ciddood oo kala duwan baa jira masalan dalqad baa lagu fura haweenaydii saddex bilood markii ay joogtay ayay ciddadii dhammaatay ninkii aan isku noqon ama ninkii aan soo ceshan marka iyada ahi ama laba dalqadood ba baa dhammaatay marka laba dalqadood dhammaatay ciddadiina way dhammaatay isagoo aan soo noqon markaasoo kale waxaa la samaynayaa ninku haweenaydii wuu doonayaa ninka haweenayda ku noqdo u bannaan tahay laakiin wuu doonayaa nikaax cusub baan loo samaynayaa weeshana weli iyo markhaatina joogaan weeyaan waxaana u haraya mar walba intii u hartay waxaan ka wadnaa intii u hartay masalan dalqad bay ku kala tageen iyagoo aan isi soo ceshan baa ciddadii dhammaatay marka ciddadii dhammaatay ninku haweenaydii wuu doonayaa waa loo nikaaxaya nikaaxa cusub laakiin laba dalqadood baa ugu haray waxaan u maalin la fahmay laakiin laba dalqadood baa u haray laba marka u haray haa mid buu ku furay haddii mid ku furo oo ciddadii dhammaatay oo nikaax cusub a imaanaya baan niri oo maca weligii loo baahan yahay markhaatigii loo baahan yahay markaa laba u haray haddii laba dhammaatay maxaa tiri ha laakiin waa nikaax cusub baa loo baahan yahay jadiid ah meher cusub baa loo baahan yahay jadiid ah haddii laakiin laba rag laba yacni dalqado ay ay tageen oo hal mid u hartay oo oo la rabo inuu isku noqdaan ciddadiin ay dhammaatay sidoo kale nikaax baa la samaynayaa marka nikaax la sameeyo hal mid baa u hartay haddii laakiin saddexdiiba ay dhammaatay ba alla subxaana wa tacala wuxuu leeyahy falaa taxilu lahu min bacd xataa tankixa zawjan hayrah uma banaano haweenaydii inuu ku noqdo markay saddexdii dhammaadaan ilaa nin kale soo guursado ninkaa kaloo soo guursanayaa waxaa la rabaa ninkan haweenta markii hore ay kala tageen inuusan wax shuqula ku lahayn oo nebiga alayh isalaatu wasalaam xadiis bu wuxuu leeyahay ilaahay wuu nacladay qofka muxalalka loo yaqaan ninka muxalalka sameeya haweeneyda ninka usoo guursada iyo kan amro in loo soo guursado labada nabiga ilahi subxana wa tacala wuu nacladay waxaa la rabaa marka ninkaa dambe u guursanayaa inay wada kulmaan oo guri wada galaan oo ay kulmaan oo jimaac caadi u dhaco weeyaan laakiin dalaaqu intii nikaaxu dhaco ay saa ku kala tagaan arrinkaasi ma suurtoobayso sidoo kale haddaynu fiirino alfaadda ay ku dhacayso dalaaqu ku dhacayo alfaadda ama ereyga markuu dalaaqu dhacayo meesha qofka muxalalka miya qofka muxalalka waxa weeyaan badna nabigu wuxuu ku tilmaamay tays lmustacaar tays lmustacaar waxaa la yihahdaa orgiga lasoo kiraysta weeyaan nin baa u tegay nin wuxuu ku leeyahay haweenaydii baa noo kala dhamaatay saddex dalqaad noo kala dhamaatay iisoo guurso haweenayda iisoo fur ninkaa guursanaya waa inuusan ninkii hore uusan shuqul ku ogeyn shuqul ku lahayn oo haweenaydaani iyo ninkaan ay si gaara isu doonteen waa inay shardiga labaadna waxa waa inay aqal galaan waa in meeshaa jimaac yimaado weeye waa inay labada qof wada kulmaan oo wada yacni wada seexdaan haddii ayan saa samayn ma suurtooy bas ninka hore kuso noqon maayo waa in labadan dambe isguursanayaa ay caadi u qalgalaan sidii haweenay iyo ninkeedii xaaladdii dhex mari jir ee dhex martaa lakiin hadduu tahay iisoo guurso nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay labadaba inay cada ku dhacayso iskuna soo noqon maayaan uma banaan inay soo noqdaan taas iyada culamadu way ka hadlaan taa waxay yidhahdaan yan iyada la fiirin maayo la ictibaari maayo taas laakiin ninka xaggiisa la ictibaarinaya iyadoo kolley waxa weye wax oo sunno ah ama sugani ma jirto taa iyada ah haweeney baa nabiga alayh isalaatu wasalaam u timi waxay ku tilmaantay ninkeedii hore inay rabto inay ku noqoto marka nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilaa ninkan dambe aad wada kulantaan maaha ninki hore kuma noqon kartan marka halkaa waxaa garaysa niyadda inay ku haysatay inay ninki hore ku noqoto marka nebigu wuxuu ku khasbay oo sharti ka dhigay ninkan dambe inay wada kulmaan alfaadda marka ereyga uu ku dhacayo su-aalaha badan iska yimaada ninkaygiiba waxuu ku yidhi kaba soo qaad haddaa igu soo noqoto waa furanta oo kale ma yani maku dhacaya ninka furiin ku dhacaya alfaadda marka waxaa la rabaa ku dhacayo inay noqoto mathalan laba nooc u kala qaybiyaan mid muuqata oo caddahay haweenaydii marka la furayo ereygan inay ka muuqato furiin iyo mid sarbeeba midda ay furuunka ka muuqato waxa waan ku furay haddii ninku yidhaahdo ama waa furan tahay oo kale wuu dhacayaa dalaaqaasi hadduu cayaarayo iyo hadduu kafsamayo isku mid weeyaan iyo hadduu lukac u samaynayo saddexdaba hadduu dho haweenayda waan ku furay yidhahdo xataa hadduu kaftamayo ama cayaarayo dalaaqaasi wuu dhacay ama waa furanta hadduu yidhaahdo dalaaqaasi waa dhacay lianna nabiga alayh isalaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamaya o leeyahy saddex waxyaalood buu leeyahy nabiga alay salaam dhabtoodana dhab bay noqotaa dheeldheeshooda ama cayaartoodana dhab bay noqotaa waxaa ka mid ah furiinka ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaalaha mataqana nikaaxuna ka mid weeyaan anigoo haddii aan gabar leeya nin u tago dhow laba markhaanti kaalaya anoo ku cayaaraya aan dho hebelow gabadhaydii aan dhalay laayo hebel ahayd waan kugu nikaaxay haddaan idhaahdo ee cayaariga tahay waa ku nikaaxsan tahay maca salaama marka nikaaxa iyo furiinkuba cayaar cayaar ma galaan buu nabiga alayh isalatu wasalaam leeyahay laakiin waxaa jira marka ereyo oo waxay yihiin sarbeeb ah ereyo sarbeeba baa jira oo maalan inaan kugu soo noqdo ma rabo oo kale inuu yidhaahdo iima joogtid iyo iima joogtid reerkiina iska aad reerkiina aad oo kale nabiga haweeney buu ku yidhi ilxaqii biahliki buu yidhi reerkiina aad buu nabiga ku yidhi laakiin furin baka eryada noocaas waxaa la dhahaa sarbee baa la dhahaa laakiin taa waxaa loo shardinayaa niyadda loo shardinaya waa inuu ka waday furin ka waday niyad baa loo shardinaya waa inuu furin ka wada hadduu ninku dhaho aniga iima joogtid ama reerkiina iska aad ku yidhaahdo waxaa loo shardinaya niyaddiisa hadduu ka wado furin maca salaama furinkaasi waa dhacay hadduusan ka wadi ma dhacayo laakiin tan hore oo ah waan ku furay iyada niyad loo shardin maayo waxa weeye taa waxaa la dhahaa alfaada sarixada weeyaan loo shardin maayo taas Een, hadda waa ka furan tahay ta haddii saa udiila waa ka furan tahay wintaas waa maca salaama weeyaan waa ka furan tahay wintaas haweentaa waan furay hadduu yidhah dile na- haweenta haweentaadii baan ka soconnaa oo hawsheeda u soconnaa uu yidhahda haweenta maxaad iga rabtaan haweentan waan furay uu yidhahda matalan haweentaas waa ka furan taydana haweentaas waxyaalaha noocaas oo dhan hadday yimaadaan furiinku kaftan iyo cayaar ma galo way furmaysaa haweentu haweentu way furmaysaa waxay kaloo ku furantaa een, ishaara waxa loo yaqaano masalan qofka yani carabka dhagoolka dhagoolka kale masalan haween qaba hadduu ishaaro yidhahdo waan furay waan furay hadduu yidhaahdo waxa weeye way ka furan tahay isagana waa ka furan tahay oo hadal loo sugi maayo haddii la qoro haddii waraaq la qoro oo uu gacantiisi ku qoro uu niyeysto inaan haweeneyda furay iyadana way ka furan tahay waxaan insha allah tacala toban daqiiqa boobsinayna markaa ee waxa loo yaqaano rajcada soo noqoshada mise su-aalaha dib u dhiganaa markaan dhamayno Eh, su-aalaha dib u dhigana insha allah si aan u boobsiino rajcadan ilaa shan daqiiqa insha allah tacaala rajcada waxaa la yidhaahdaa ninku inuu haweeneydii soo ceshan karo goormuu soo ceshan karaa waxaa laga yaabaa axkaamta in badan la yaqaano laakiin waxaa jira axkaam gaara oo ilaa qofka oo kitaabada fiirsan maaha uusan fahmi karin waxaa ka mid ah masalan inagu rajcada way naqaanaa ninka haweentii soo ceshanaya weeyaan laakiinse een, haweenta la soo ceshan karaa waa inay shuruud bay leedahay shuruudaha ay leedahay waxa weeye waa in dalaaqadaha uu ku furay ninkaani ay saddex ka yar yihiin hal dalqoo kale laba dalqoo kale uu ku furay weeyaan markaa soo ceshan karaa laakiin hadduu saddex ku furo ma soo ceshan kara bay niri ilaa in lasoo guursada mooyaane waxaa shardiga ka mid ah haweenana waa inuu markii hore markuu guursaday kabacdi nikaaxsaday kabacdi waa inay wada degeen waa inay wada kulmeen haddii ayan wada kulmin oo intii markii nikaaxu dhacay uu iska furo oo kale ma soo ceshan karo in taa la ogadaa fiican nikaax baa dhacay masalan nikaax markuu caawa dhaco oo kale iyagoo aan wada kulmin bay biri furay ma soo ceshan karo lianna allah subxana wa qur'ankas wuxuu ku leeyay ya ayuha aladiina aamanuu ida nakaxtum almu'minaati huma طallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna fama lakum calay- calayhina min ciddatin tacdaduunaha tacdaduunaha waxa alla subxana wa taala leeyahay dadka mu'miniinta haddii aad haweenka furtaan oo haddaad haweenka guursataan kabacdina aad furtaan idinkoo aan taaban aad furtaan dushiina wax ciddo aad ka tirsanaysaan ma leh haddii aan ciddo laga tirsanayn bay culimmadu leeyihin markaa rajca ma jirto waxaa rajcadu imaanaysa markay gabadhu ciddo ku jirto weeyaan dalqad baa lagu furay cidday ku jirtaa mehe- meher cusub baa imaan kara haa markaas laakiin rajca ma imaanayso meher cusub baa imaanaya marka da- kan saddexaadna waxa weeye anlaa an yakuuna dalaaqu bilaa ciwad haddii haweeneydu ninkii markii uu furaayey ay ciwad samaysay lacag bay siisay matala tiri fur marka lacagtaa qaado i fur intay isdhibsadeen bay tiri lacagtaa qaado i fur bay tiri wuu furay matalan kuma soo noqon karo oo rajci ma samayn karo liannahaa qoftaa nafteeda ayaa isaga furatay waxay samayn kartaa marka laakiin waa in la sameeyaa caqdi cusub in la sameeyo weeyaan nikaax cusub baa la samaynayaa oo weligiisi leh shuhuudkii leh ba kulligu la samaynayaa waa marka ay gabadhu isku furatay kaba soo qaad laba qof haweeney iyo ninkeedii baa ishaysta markaasi waxay isku furatay waxay tiri intaas lacag i qaado ee fur bay tiri lacagtii buu qaato wuu furay rajacatu ma oran karo ilaa inuu ima la yimaado moohane maxay ee, nikaax cusub la yimaado sidoo kale een, waxaa mudan in la ogaado oo muhim jiddan ah haweeneyda marka la furo inagu badanaa waxaa la sameeyaa haweeneyda markii ninkii uu furo dalqad ku furo waa la kala xijaabtaa ama waa la kala tagaa ma banaano arrinkaa isaga ahi waxay culimmadu leeyihiin haddii gabadhu ay la furo oo ciddadii ku dhex jirto weli naagta haweeneydaani ninkaani wuu qabaa ninkeedii weeyaan waxay ku leedahay nafaqadii bay ku leedahay masruufkii bay ku leedahay waxay ku leedahay deegaankii bay ku leedahay haddii uu dalbado inay safar aado u raaci kartaa hadduu dalbado inuu guriga la seexdo waa la- waa- waa- waxa weeye waa u bannaan tahay arrimaha noocaasa in la ogaadaa fiican hadduu ka dalbado inay isu soo qurxiyo yani qalabkeedii waxay soo qaadato u yeerto gurigii waa ku leedahay wuu samaynaya lianna ciddada waxaa loo sameeyey waxa weeyaan in dadka la siiyo fursad ay noqoto isugu soo noqdaan xikmadda waxay ka mid tahay loogu talagalay rajcada in la siiyo fursad ah inay isugu soo noqdaan iyo in la ogaado riximkii qofka inay carruur ku jidha in kale la fiirsho marka waxyaalahaas dhan dhammaantood waxay noo sheegayaan axkaamta ay leedahay ee rajcadu leedahay marka insha allahu tacala intaasaan kusoo gabagabaynayna wixii su-aala insha allah xalim aan daayka amsiye xalim ah nin baa waraa qoray idij wala saas dadij nin baa waraa qoray aye